Degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda degmada waxaana ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed gudoomiyaha degmada wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Cali bulshada ku nool degmada wadajir iyo shirkadda nadaafadda Eco gudoomiyaha degmada wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay sameeyeen inaan isugu imaanno ololo ballaaran oo naga kaalmaynayo maamulka gobolka banaadir iska kaashanayaan maamulka iyo bulshada reer wadajir inay caawa ay isugu yimaadaan inay qabtaan yaan ilaabin shirkadda eekooyadana gacan buuxda naga siinayso shaqada cawadaan meeshaan ka wadno waxaan wadnaa oloolo isugu jiro carraqaadis carradaasoo laga qaadaayo meelaynan mudnaan ay ku soo buuxsantay lana geynaayo boholo oo daadadkii wiigga la soo dhaafaaya ka jeexmay degmada wadajir qaybaheeda kala duwan iyo nadaafad la nadaafinaayo waaxaha shanta waaxood ee degmada wadajir waxaan uga mahadcelinaa ugu horrayn iskaashigaas alleh subxaana wa tacaala inoo suuro geliyey mahadcelinta labaad maamulka gobolka banaadir oo hogaaminaya duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir oo garab istaag iyo saacidaad xoog leh caawa iyo mar kastaba wakhti kastaba nala dul taagan waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celsho ururka haweenka ee guddoomiya u tahay maama xaaji aamino oo xaqiiqatan wakhti kasto habeen iyo maalin u taagan horumarka degmada haddii aa lahayd nadaafad haddii aa lahayd abaabul xaqiiqatan sooma koobi karno waxqabadka haweenka waxaan uga mahad celinaynaa dadaallada joogtada ah ee degmada ay ka wadaan waxaan alla uga baryaynaa inuu abaalkooda adduunya nicma aqarajanna ugu beddelo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan waaxyaha ku-xigeennada laamaha in allaala bulshada in allaala inta kaalin ka qaadatay inay wax ka tarta hoolaha cawada la wado iyo kuwii ka horreeyey una taagan wax allaala wixii la qabanayo horumarha degmada inay ka shaqeeyaan waa mahadsan yihiin ololahan ayaa qayb ka qaadan doono nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada wadajir ee gobolka banaadir